والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaa isku jira weli kitaabu طahaara waxaan soo gaarnay baabulxaydi xaydkii iyo caadadii gabdhaha ku dhacaysay buu baabkan ku saabsan yahay iyo axkaamtiisa baabulxaydi caada caada ahaan culimadu kitaabu طahaaray ku sheegaan kitaabu طahaara marka lagu sheegaya sababtu waxaa weeye labadii noocee طahaarada ayaa labadaba xaydka isugu yimaadaan طahaaraةu khabain wa طahaaraةu xadain labadaba way ku kulmaan طahaaraةu khabain waa yahayo ijmaacan naskuna waa tilmaamay dhiigga caadadu najaaso wey jirka iyo dharka iyo dhulka meeshii uu gaaraba sidii najaasadii baa looga dhaqayaa طahaaraةu xadana waa yahayo waxyaabaha qabayska waajibiya oo marka laga qabaysanayo niyada u baahan haddaba dhinaca waa ka cibaadaadka طahaaraadka ah ee niyada u baahan ee طahaaraةu xadadka la yihahda qeybta akbarka ee weyn mararka qaarkoodna wuxuu isu bedelaa sida dhiiggaasoo axkaam kala yeeshoon aakhirka baabulxaydi ku arki doono markuu istixaadada ama dhiig furanka noqdana xadad ashar buu isu bedelaa oo axkaamulbowl buu qaataa marka tahaaradii labadeedii noocoo khabas iyo xadad ahayd iyo midda xadadkaa taadii yarayd iyo tii weynayd intaba waa isugu yimaadeen baabulxaydi laakiin tahaaradiisu ka asal ahaan dumarkay khusaysaa ragguna barashadeeda kama maarmaan waayo waa mid ay dhashay haweentu iyo mid dhalay miday la dhalatay iyo mid ay u dhaxday baynu nahay gurigaaga axkaamtii iyo guriga aad ku nooshahay marna waalid bay la xiriirtaa marna waladaad dhashay la xiriirtaa marna walaal bay la xiriirtaa marna qofaad nolosha wadaagteen bay la xiriirtaa marka kaa saari mayso baabkan baabul nisaa weeyo haweenku waa inay bartaan walihaada waxaa ku garan intaa kutubta fiqigeed akriyaysa abaabul xayd iyo tafaasiisha axkaamtiisa laga hadlayo waxaa qoraya waa rag ee dumar maaha siday raggaasi u barteen iyo axkaamtii diinta la baranayay buu ka mid yahay laakiin waxaa la yihahdaa minhaajka ahaarada kitaabka ugu dambeeya waa kitaabuulxaydi baa baabu ahaara ugu dambeeya fasalka baabulxaydi ugu dambeeyana faslu ra-at baa la yihahdaa waa fusuusha kitaabka minhaajka ugu adag lisabab waaxida ma adka laakiin lisabab waaxid uu adkaado oo masale xisaaba wey hadee wadaad weligii baadee joogon ku dariya ka gooyo ku dhufa midna aan akrisan baa faslu ra-d iyo xisaab la kala goynayo oo la isku darayo oo mararka qaarkood jacab gelaysa baa meesha ku qoran ra-at litiscin aqalahu maruu ka bilaabay bay garan waayeen marka laba wadaad way wadeen xisaabtii isku celceli isku celceli dee weligiiba ninkan xisaab looma dhigana markaasay ku istaagtay meel baadiye geel hoosta baa minhaaj lagu raacanayo markaasu waxay isweydiiyeen wuxuu wana hebrow adxayd miyuu kugu dhici maya ana miyo igu dhici maya balaqaade labada baal isku dhejiyeno dhaafi kitaabka labada baal intaa isku dhejiso inaan dhaafi wy fasalkaada ad ma adka markay masaladu xisaab qofku waxun mabaadida asaasiyaadkeeda wax yar ka garanayo taas waxaan uga jeedaa axkaamulxaydi barashadeedu waa axkaamtii kale ay lamid tahay masaa'ilulxaydina si gaara kuwa dumarka iyo gabdhuhu inay bartaan baa looga doonayaa dhinaca kale haddaad ka eegto nusuusta axaadiista nabiga laga warinaya baabulxayd ku soo aroortay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dumar baa warinaya saxaabadda warinaysa saxaaba dumara wey oo waxaa nabiga mar kasta weydiin jiray ee xaaladaha kala duwan ay qabsan jireen ay haysan jireen dumarkay ahaayeen saas darteed dumarku inay cilmi iyo aqoon dheeraada u yeeshaan waa laga maarmaan hal sababoo u sahlayaa jira sideedaba baabka masaa'ilka iyo axkaamta badan markii aada la nooshahay ama aada ku dhex jirtaay uu ka fudud yahay markay keliya tiori iyo ka sheekayn kugu tahay iyo la yiri si xajka lagaaga sheekaynayo markaas tagtun baa si fiican u fahmi inta lagaaga sheekeynaya niman islii weligii iman haddii la yidhaha halkaa markaad martay si straight baa la yidhahdaa ee jiirada saas intaad gasho dhinacaa jaamka u leex haddii la yidhaahdo de sheeko wuu xifdihi karaa laakiin markuu yimaado dhinacay ka jirto maxaa garaa maxaa garaa ma garan kara xajkuna waa sidaas waxaad weligaa halkaa markaad joogta dhinaca mina u dhaqaa istaagtay mina dhinacay kaa jirta maxaa ganaa gabadhiis taa maraysa dhankaad fiirisa oo dad baa u socda markaasaad garan waayeysaa dhanaad u dhaqaaqdo marka waxaa lagu leeyahay aad ka baxda safiya marwa-aad haddaan lagu hagin dawaafkii markaad dhamaysay rid kasta dad baa kasii fulaya kuwebaa safo u socda safo makaa jidkana ma jidkana ma jidkana wax kasta oo in lala noolaado u baahan markaad dhex gasho baad garan hadda innaga magaalada dhalinyarada markii xoolaha laga sheekeynayo sheekay ku tahay saasuu noqdayo geelu intaa markuu noqdo arigu intaa noqdo markuu saa isu bedelo hadhow shee haddaa maxaa la yidhi haddaad tidhaahdo ma garanaya nooba kule laakiin ninkii baadiyo joogay xoolo soo dhaqay marka laga sheekeynayo hal mar keliya in lasaa loogu dulmaro buu baahan yahay hadduu fahmo qaabkay u socotana inta dambaysaha kuusii dhamaystiraya wuxuu garanayo wey suuqa marka laga sheekeynayo waxaa si fiican u garan dadka suuqa jooga markii ganacsi gaara laga hadlayana waxaa si fiican u fahmaya dadka ku dhex jira ganacsigaa dadka ka shaqayso markaa ka sheekeynayso dadkaan u dhaweynaya wax lamida waxaan laga sheekeynaya jinni muxuu ahaa iska dhegayso markaa dambe intuu cajsoo hahaabsanaya halka midkii ku dhex jiray laga yaabo inuusan ilbi ishiisa aynan biriqsanin oo wax yar saa dhex mara waxoogay ay noqoto ninun dagaal inuu galo u dhawaado waxaan uga jeedaa baabulxaydi maadaama gabdhuhu ay nolol maalmeedkooda la nool yihiin way ka fahmi ogaanayaan ragga masaa'il badan oon ragga kusoo dhacaynin iyaga camal ahaan bay u arkayaan marka tafaqo gaara inay u yeeshaan way u baahan tahay aqalu sinin da-da ugu yar oo taxiidu fiihi sinigaa iyo da-da ay ku xayso caado ku dhacda almar'atu haweentii istikmaalu tisci siniina sagaal sano markay dhammaystirata weeye taqriiban ku dhawaanshaha taqriiban waxaa looga jeedaa inay buuxdo sagaal sano qasab maaha wax yarna waa ka dhimanaan karaa wax yarna waa la rabaa raaci karaa aduu sagaal sano waxyaaba iyo wax yar iyo maalmo dhiman dhib ma laha sagaal sano qoftu hadday gaarta dumarkaa qasab maaha caado inay ku dhacdo laakiin way gaartay xilli ay caado ku dhici karta wey wixii sagaal sano ka yarta maya falaw ra-athu dhiiggii haddii ay aragto damiirku dhiiggu uu noqonayaa qabla tisci siniina sagaal sano ka yar hadday aragto lizamanin zamanna ay ka hormarto sagaal sano laa yasacu tuhran waxaydan aan u waasac noqon karin oyna wadageli karin inay caadana ku dhacda daahirna noqoto fa huwa xaydun way wailaa falaa haddiise u waasac noqon kara maya walaa xadda xad go-an ma leh liaakhirihi da-da ugu dambaysay caado dumarka ku dhacdo fa yumkinu waa suuragal ila lmowti ilaa ay ka dhibato halkan hal mas'alou ka hadloo laba dhinac leh daadee ugu yaroo dumar caado ku dhacdaa da-deebayse sinul iyaas intay gaarta ay ka go-daa laba mas'alo wey labada mas'alo wax daliiloo cad oo sariixa oo asaxay intaan ogahay ma laha masalahun istiqraa iyo haweenka in la dabagalay oo culmada culimmada nin waliba xilligii iyo mantiqadii iyo dhinacii uu joogay uu waraysi iyo baaritaan badan sameeyeen qofkii ugu yarayna caada ku dhacdo iyo da-dii ugu weyneyna caada ku dhacdo isku celceliskeedii nin waliba intii usoo baxday wey usoo bixitaankaas waxaa saameyn ku leh saddex arrimood saddexdaba da-da sida buluuqa buu ka mid tahay caadadiiyo saamayn bay ku yeelataa cimilada iyo hawadu saamayn bay ku yeelataa oo kulayl iyo qabow leh iyo hawow dhaxayso muctajil oo dhexdhexaada saamayn bay ku yeelataa waxaa la yidhahdaa taqdiyada iyo cuntada iyo waxuu dadku cunaana saamayn bay ku yeelataa shucuubtiiyo bulshooyinku cuntooyinkay cunaanna way kala duwan tahay waxaa saddexaadoo saamayn ku yeesha jinsiga iyo dadka usuushooda qawmiga ah oo ususha qawmigaihi qaarna durbo way baaruqaan laakiin dib bay durbo ka gaboobaan qaarna baaruqoodu wuu daahaa hadhow wakti dheer bayna da-du ka muuqanin hadda shucuubta haddaad eegto qaar baa sagaal markay jiraan aadan weydiya maqar u dirsanayna qaarna toban jirkoodu waxaad moodaa shan iyo toban lix iyo toban jirka soomaaliyeed baad moodaa shucuubtan qaar shibnu qaral hindiya ee afghanistan iyo marka aada aragto shucuubtooda daanu ma tegin dadkoodii soo u guuray ilaa kashmiiriya aada la noolaato gabadhu toban hadday gaarto soomaali qiyaas haddii lagu yihahdo shan iyo toban lix iyo toban inay jirto unbaad u qaadan ilmaha jasiin suu nolol wanaagsan ugu koroo koolkoolin lahoo raashin badan oo dawo badanna de way kicisaa waad aragteen xayawaanaadkan digaag iyo xooluhu nafaqooyinka qaar markii la siiyo hormoonaadka kor u qaada inay wax yarba digaagga iyo xoolihii ku weynaanayaan dhirta soomayna arag mirahan la guro ama yaanyada leh ama tufaaxa leh beeraha wax la siiyo oo hormoonaadka geedaha lagu badiyo waxyaabana lagu waraabiyo markaad tagto maanta beer yaanya aada guraysaan casarkii waxaad ka dhamaynaysaan xabad guduudan oo dhan oo bisil habeenkii markaa galbataan subaxii beertay wada guduudan xalay intaad maqnaydeen hurdeen bay wada bislaatay subaxii baad bilaabaysaan casarkii baad iska dhamaynaysaan subaxa kale soo kala waa halkeedii waa waxa la siinayo haddaba dheefta iyo cuntada la siiya nooceeda ama la cunaaye qofku durbo inuu kaco ama durbo bisaylkiisu soo degdega way saabtaa maalinta waxaan uga dan leeyahay culimmadu zamankii iyo goobaha ay ku kala noolaayeen takdiyadiiyo cuntadu waa kala duwanayd cimiladiiyo hawaduna waa kala duwanayd qawmiyaadka iyo ajnaastuna waa kala duwanayd waa shay abiici a marka inuu nin walba aaggii iyo zamanka iyo aagga uu joogay nataaij kala duwan ay soo baxaan oo nin waliba nataa'ijkii usoo baxay aqalu sini lxaydi iyo aqaluhu iyo akaruhu uu ku saleeyo shay abiiciya wey intaa waa mabdaa guud iyo wejka ikhtilaafka culimmadu ay iskhilaafayaan raxmat ullaahi calayhim jamiica masaladuna daliilkeeda ugu muhiimsan istiqraa iyo dabagal wey masalada sagaal sanoay caado ku dhacdaa oo gabadhu ku qaangaadi kartaa iyadu waxyaaba gaaray fuqahadeenu dugsadeen oo intaa ku dareen mar waxay yidhahdeen istiqrihii waxaan ku ogaanay oonu aragnay gabdho sagaal jiroy caado ku dhacday idinku haddaad qariibsataan toban jir uur leh baan anugu arkay toban jir uur leh baan arkay marka da sagaatir inay caado ku dhacdaay aniga caadi abiici bay la tahay way wax dhici kara ma yaynan badnaanin laakiin ma dhici kartaa wey waxyaaba lagu kabay baa jira waxa asaxayna aada uguma cadda laakiin waa laga urin karaa waxa ku cadna ma asixin waxa asaxayan ku caddayn lagasa urin karaay waa qisadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo caaisho guurkeeda wey nabiga caaisho waxaa lagu meeriyey kamaa fi saxiixi sida saxiixaan leeahay iyadoo lix jirta wa binaa bihaa wahiya wahiya bnatu tiscin sagaal iyadoo jirtana waa loo aqalgeeyey walidaalika masaladaas oo kale imaamu tirmidi markuu marayay fii sunanihi aimada fuqahada qabta markuu sheegay buu halkaa asar ku sheegay wuxuu warwiya can caaishata anaha qaalat idaa balagat iljaariyatu tisca siniina fahiya imra'atan gabadhu haddii ay gaarto sagaal jir naag wey sidoo kalena bayhaqi sunankiisa kusoo guurinayaa laakiin labaduba bilaa sanadin bay soo guuriyeen waxaa kaloo ka soo guuriyeen cabdillaahi bni cumar cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu ardaahu inuu nabiga ka wariyey idaa ataa cala aljaariyati tiscu siniina fahiya imra'atan gabadhii sagaal sano hadday u dhammaato ay marto haw naagwey wey xadiidkaasina abu nucaym iyo khatiibu lbaqdaadi iyo daara qutni iyo rag lamida baa wariyey qaarn ibna casaakir ay u tiiriyaan sanadkiisa laakiin daciif wey waxay yidhahdeen xadiidkan waa daciif waa ku cadya qowlka caaisha dulsan sanad lahayn waa iska daciif waase ku cadya aqalgeyntii iyo gurigeyntii caaisha kuma cadda way asaxday laakiin waa laga urin karaa istiqrih iyo dabagalka yagiina inahaasuu tilmaamay intaa markaan isu geyno wax waxna dhaamahayaba ma jira yihahdeen halkaas yihahdeen ninkii waxna dhaamahaya ha keeno maalin dhexdaasa waxaan ku arkaya warbaahinta sagaal jir uur leh taan tobankan waan arkay laakiin sagaal jir uurle warbaahintaan ka akrinayay mar masaladan aan baarayoon lahaa weli wax cusboonaaday websaydyada fuqahada wax cusboonaaday oo mutajadida ma jiraa masaladan ba waxaan arkaya iyagoo qoraya magacii iyo goobtii iyo wadankii iyo xaqiijintii sagaal jir uur leh gabadh hadday uur yeelatana caado baa ku dhici kartaa wabitaali fuqahadeenu hadalka ay yihaahdeen warkaasi war istiqrahoodi iyo dabagalkoodii wax cadaynaya lahayo intaa kale markaad kusii kabtaay waxna dhaamaa lama hayo akaru sinina da-da ugu weyna da-ay ku dhamaata ma laha waxaa keenay in la baxsiyo daahirka qur-aankaa keenay qur-aanka ilahi subana watacaala markuu haweenkii ciddada tirsanaya xaydka ku tirsadee la sheegay baa la yihi walaa iyo isna min almaxiidi kuwa ceedo ka quustay da-dee baa lagaga quustaa su-aashu inay timaado marka meesha waa ku jirtaa marka dad fuqahadeena jawaabteedu waxaa weeye da lagaga quusta ma lehe dadka qaar baa ka quusta haween buu ka go-a oo rasmi hal isaga waaya laakiin da go-anoo da-daa markay haweentu gaarto xaybku istaagi ah daliilna ma laha istiqruhuna wuxuu ina tusay taa wax ka duwan somaal arag haween iyagoo aan aada u weynaanin dhalma daaya iyo ku iyagoo aada u waaweyn ilmo dhala labadaba way jiraan waxay yidhahdeen cibro waxaa kuugu filan qisatu nabiyillaahi ibraahim calayhi salaam iyo zakariya mid waliba wuxuu ku dooday wamra'atii caaqil way waa yeeshay taariikhda iyo siyarka muarikiintuna waxay sheegeen inay sagaashan jir iyo boqol iyo wax kala ahaayeen de islaan sagaashan jirto wa aslaxnaa lahu zawjahu ilaah intuu ka dhigay kadib ilmiya uur qaatayna caado way yeelataaye haddiiba da-daa nusuustu tilmaantay dumar inay sagaashan ku qaadeen dee da-ba ha qaban adow ummadana la yihi waa yeelkoodu badanaa sagaashan ma gaaraano uu nabigu yihi muctaraku lmanaaya maa bayna sittiina ila sabciin malakumoodku intii waa yeeshay inta badan meesha uu fadhiyo kuwa jaafee qoorta ku jaro waa lixdan iyo toddobaatan inta udhaxaysa wa qaliilu man yajuuzuha toddobaatan wax yar baa dadka guddooba hadii la yihi daha u qabanin iyadana walaa xadda liaakhirihi inta ugu weyne ugu badanna xad go-an iyo da ma leh saas darteed haddii sagaal sano ka hor ay caado isku aragta gabadhii waxaynu leenahay laba mid weye i fi lmadhabi haddii waktigaa wakti caado iyo tuhri tiradoodu inoo iman doonto inta ugu yar iyo ugu badan ay wakti ku filan uu yahay maya waayo qablaas way caada ku dhacdaan dhahaynaa hadday waktigii muddadaa ka yar tahayna taqriiban baynu niriyo wixii tuhri iyo caado xayd muddadood wada socda ka yar waa wax qaliil ah wixii gaadhana wax kaiira weeye taqriibanna waxa yar baa loo isticmaalaayo waxa kaiirkaa looma isticmaalo wa aqalu xaydi caadada inta ugu yari yawmun walaylatun habeen iyo maalin weeye wa gaalibuhu inta ugu badanna sittun aw sabcun lix ama toddoba weeye waa inta haalibkee loo badan yahay wa aktaruhu muddada ugu badanna khamsata cashara yawman shan iyo toban maalmood weeye wa aqalu tuhri taahirnimo waxaa ugu yar bayna alxaydatayni laba caada dhexdoodna khamsata cashara yawman shan iyo toban maalmood weeye walaa xadda xad go-an ma laha liaktarihi duhriga inta ugu badanna xad go-an ma laha halkana wuxuu kugu sheegay afar mas'alo kugu sheegay duhri maxaa ugu yar maxaasa ugu badan maxaasa dhexdhexaad oo mas masaa'ilka koobaad wey ama saddex waa laba masalo maxaa ugu yar maxaase ugu badan waxaa ka dhalatay maxaa dhexdhexaada waxaa ugu yar buu ku yidhi maalin iyo habeen ma daliil iyo nas baa jira maya waxay ku leeyihiin laba laba arrimoodba waanu ku saraynay marka koobaadi dhiigga caadadee ugu yareen aragnay dumar istiqraha yaga iyo dabagalka yagu fuqahada shaaficiyada haddaan nahay habeen iyo maalin buu tilmaamay masaladanna asal istiqri iyo dabagal baa waa wax ka yar ma hayno masalada labaadan milicsanayna waxaa weeye habeen iyo maalin wax ka yar aada looguma ogaan karo dhiiggu inuu go-ay waayo dhiigga caadadu caadi si ahaantiisaba had iyo goor ma socdo ma qoyana waa googo-a waxaa laga yaabaa hadda isku aragtay gabadhu inayn ilaa cishaha kadib isku arag subaxii ay isku aragto wayna inoo iman doontaa mas'alada ah walow ra'at daman saacatan wa naqaa'an saacatan uma daman saacatan wa naqaa'an saacatan subaxii dhiig bay isku aragtay barqadii ilaa duhur iskuma arag casarkii bay isku aragtay kadib ilaa cishaha iskuma arag cishihii bay aragtay kadib way weydo subaxii dambe barqadii ka hor iskuma arag maxay samayn xilligii dhiigga ayna lahayn maahirba mise ma aha filmadhabi xayd wey waxay dhaheen duhur xaydku sidiisaba shardi ma aha inuu qoyaankiisu daa'im yahay wuu taqatucaayo wuu googo-aa muddada ugu yaraa lagu ogaan karana maalin weeye ama labayo toban saacadood meelaha wey labayo tobankii saacadood saacadihii habeenka marka lagu darana inta ugu badan waa la hurdaa xarakaad iyo dhaqdhaqaaquna badanaa ku yimaadaan yawmun walaylatunna isku xugun waxba badan ma kala haraan taana aleelaha si fiican habeen iyo maalin baa lagu ogan karaa inuu joogiya inuu go-aye iyadana aan ka dhigna yidhahdeen laakiin fuqahada qaar baa diidan wagaalibuhu sittun aw sabcunna daliil bay iyadu leedahay wa aktaruhu inta ugu badanna khamsata cashara wa aqalu uhri bayna alxaadatayni khamsata cashara labadaa waa mas'ale isku qaab u wada socda uhri waxaa uya shan iyo toban xaydna waxaa ugu badan shan iyo toban aalibkana lix ilaa toddoba wey aalibku lix inuu ilaa toddoba inuu yahay mas'ala mustaxaabati wlmutaxayirati masalada laga keenay wey waynoo iman doontaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam xayd baa gabadh dhiig furan ku dhacay baa la weydiiyey dhowr su-aalood baa la weydiiyey marka dhowr jeer mar wuxuu xukumay hadday caadadeedii taqaano caadadeeda hadacdo marna wuxuu xukumay dhiigga hadday kala garanaysa dhiigga ha raacdo labadaa wixii aan ahayn wuxuu yidhi bishiiba lix ilaa ama toddoba maalmood xaaido iska dhig waxaa lix ama toddoba looga dhigay waa qaalibu nisaa'i haweenkaa haaliban sidaa ah marka haalibulxaydi halkaasaa laga keenayo isagu daliil marjicoo muctamad u leeyaho markuu wax wareero meesha loo noqdo weeye xukunkana haalibkaa la siiyaaye naadir lama siiyo shan iyo toban baa duhri ugu yar shan iyo toban baana xayd ugu badan mas'aladaa istintaaj baa lagu keenay waxay yidhaahdeen culimmadu dawaahirka nusuustaas mutaxayirada hagtay waxay tilmaantay bil kastaba duhri iyo xayd baa isugu yimaada fi kulli shahrin gabadhii waxaa isugu iman karaa duhri iyo xayd dhaasiyaba mustaxaabo markay tahay wuxuu nabigu xukumay alayh salaa slam haddaba inay xaaido noqoto daahirana ay noqoto masalada waa masalo masalada labaad waxay yidhaahdeen waa juziyada ka dambaysaoo duhriga inta ugu badan xad ma laha oo gabadhu markay umul tahay ilma nuujinayso laba bilood saddex bilood inuusan ku dhicin baa dhici karta qofkii haween tahay inay muddo dheer daahirba iska ahaato caadaba ku dhicin kadibna mar timaadaa laga yaabaa mar walbana duhriga iyo xaydka qaaliibaa asal ahaan duhrigaa badan oo nabigu lix ama toddoba caado iska dhig markuu yihi saddex iyo labaatan ama afar iyo labaatankii kale maxay noqotay daahir bay noqotay intaa waxaan kuu leeyahay laba mas'alaan rabaa inaan kasoo dhiraan eriyoy fuqahadu sheegeen kow waxaynu nidhi haddaba waxaynu qarirray oo meel dhignay bishu waa inay xayd iyo caado isugu iman karaan hadday xayd iyo xaydka isugu iman karaan qadar muntasaf ah oo sida loogu qaybinayana wax daliiloo cad aanaan haynin qaacido fuqahadu ay leeyihiin baa jirta wuxuu xaq mushtaraga hadduu yahay oo musaaxama xaq la isku haysta la wada leeyahay miqdaarka iyo qadarka la kala leeyahayna aan la aqoonin waa la kala badhaa labada qof baa xaq wadaaga lahaa say u kala lahaayeenna qadarkii lama kala garanayo nus nus baa loo qaybiyaa qaacidada insaafka iyo cadligaasaa ay fuqahadeenu qabaan xuquuqda majhuulada ee musda isdixaamku ka jire dadka ka dhaxaysa miqdaarkeedu majhuul yahay nus nus baa laga dhigaa waxay yidhaahdeen bishii waa xaq mushtaraga bayna aduhri waalxayd qaacidadaasi wa maxay keenaysaa nus nus in laga dhigo qaacidadii waan camal siinaynaa mar oo waxaan leenahay xaydka waxaa ugu badan shan iyo toban duhrigana waxaa ugu yar shan iyo toban shan iyo toban iyo shan iyo toban bishii uqaybi misaa soo ar horta halkaa qaacidat linsaaf waan ka camal siinaynaa laakiin duhriga shan iyo toban baa ugu yar waxaan u niri lianna asalka duhrkaa ka badan saas darteed aqaluhu intuu ku yeelan kara bisha waa nus inay noqotaa xeedkana taasaa ugu badan baa niriyo mar haddii laga badan yahay duhriguna qaacidadii insaafka nus uusan ka yaraysanaynin de waxa usoo haray ugu badane u heli kara isna waa nus shan iyo toban wey walidaalika qulnaa aqalahu wa akarahu aqala ay akara alxaydi wa aqala uhri halkaasaan ku salaynay tabriirka fuqahadeenu qaabkaas weeyo waxyaabaha qawaacidda iyo macaalimtaa guud baa la ysku ururinaya laakiin masaladu iska istiqraa wayo daliil khaasa keen haddaad tiraahdo laguu heli maayo laakiin laguu heli maayo ma aha macnaheedu warkii fuqahadu ay yidhaahdeen inaad fudaysan karto sababtoo ah marka aada khilaafto warka aad tiri baa adna daliil lagaa rabaa adigana daliil baa lagaa dooni daliil heli maysid marka haddaad iyaga warkoodii ku durto daliil cad ma laha adna wixii aada sheegtay daliil cad ma laha markii hada taa gar ku heli maysi haddii aada rabto adigu war inaad tawjiihiso oon daliil cad lahayn de koodii inaad ku durto daliil cad ma lehe iyagu waxbay isu ekeysiiyeen oo isla doondoonteene waxaa isla doondoonatay baa lagaa rabaa taa waxaan uga jeedaa marar badan fuqahadeenu markay wax dhiraandhiriyaan in la dhayalsada ma aha famataa darcat daman famataa goortii ra-at ay aragta haweentu daman dhiig fii sinni lxaydi iyadoo da-dii xaydka gaartay ee sagaalka ahayd walow xaamilan uurba ha ahaatee wajaba waxaa waajibaya tarku maa tatruku lxaa'idu caaidadu waxa ay ka tagto inay ka tagtaan marka hore ku waajibi halkan laba mas'alou kuu sheegay mas'alo waxaa weeye gabadhu hadday caado gaartay dhiigga ay aragta asalku waa caado ilaa ay dib ka caddaato inuusan caado ahayn marka u horeysa dhiigga la arko caado ahaan baa loola dhaqmi famataa ra'at daman fii sini lxaydi walow xaamilan fawajaba tarku maa tatruku lxaaid sidii xaaidadii bay u dhaqmi dib hadday ka caddaato xayd inuusan ahayn waa la tadaarukayaa wixii xaydnimo loola dhaqmay ee inuu khalad yahay ay caddaatay maxaa yeelay qaacidadii fuqahadeenna fuqahadaa waxay ahayd laa cibrata bilkhaطa'i lbayini khaaw wixii aad ku qiimaysay xayd dibadday ka caddaatay inaad qaldanayd waan qaldanaa saasaan u qiimeeyey sideedii ku daa ma laha khalad inuu qalad yahay ee caddaatay wax ka soo qaad male adun baa qaldanaayo wixii sidiisii hore ku celi wey masalada waa masalada koowaad masalada labaad wuxuu kuu qarinay madhabku gabadha caadada qabta xayd ma ku dhici karaa mise kuma dhici karo waa masala khilaafiya masalada xaamiladaan leh cafwan gabadh uur leh caadama ku dhacdaa waa masalo khilaaf adag culimadu dhex maray wey si adagna laysugu dhagax tuuray wuxuu kuu rajaxay madhabka gabadha uurka leh waa ku dhici kartaa caadada lianna dhiiggan ka yimid asalku dhiiggii dumar ka yimaada caado u ahaa xamliga iyo uurkuna naaqid ma noqon karo culimada fuqahadeena qaar baan sidaa qabin oo qaba gabadh uur leh caado kuma dhacdo aniga taasaa dawaahirka nusuusta iyo shariicada iila dhow inayna gabadh uur la caado ku dhicin ilaa hadda atibadii iyo dhakhaatiirtii markii la yihi war idinkaa bal waxaa ku lug leeyahay meel saarana iyaga laftoodii baa qoorta iskula jira atibadii laftoodii baa qoorta isla galay dhiiggan imanaya ma aha caadadii ee waa dhiig si kaloo xanuunahayo iyo maya oo dhiiggii caadada ahaa ilmaha nafaqadiisuu aaday waxay caadada gabdhuhu ugu dhacdana markii dhiiggan uu diyaariyo muddo ilmihii nafaqa inuu u noqdo haddii uurkii iyo ninkii ilmo geli waayo wuu soo burburaa dhiiggii waa yimaadaa haddii ninkii ilmo galana baydkii nafaqada ilmuhu raaca xaggu aadaa waxan waa wax kale ay qaar yidhaahdeen kii caadada asalkay nafaqu aaday qolada kale waxay idhahdeen maya nafaqada markuu aada hadhaa baa soo harhari kara waxyaaba hadhaa oo sbeerdar beerdaroobay wey waxaan in leeyahay dawaahirta waxaa iila dhow nusuusta xaamiladu inaan xayd ku dhicin waa mas'ala waaxida wey sharcigeenu gabadhan markii ay nin xiriir yeeshaan ama bibi xaraan ha ku xiriiraan ama shubha ha ku xiriiraan ama xalaal ha ku xiriiraan ee xarigoodu kala goo in minkeedu banaan yahay sharcigu waxaa yihi ha lagu hubsado caado inay ku dhacdo oo caadadii ku dhacday waxaa looga dhigay astaan in minkeedu banaan yahay haddaad dhihi lahayd ciddadu waa saddex seer markay soo noqnoqoto waxaan arkaynaa fasxu nikaaxi iyo istibraau raximkii shubhada iyo wixii lamidka ahaa bixaydatin waaxidatin baa istibra lagu sameeyaa zubadkana waa kusoo maray kana baabu nikaax waa inauman doonaayo hadday masaladu masalatu lfashi tahay ama masalatu shubah tahay ama masalatu zinaa iyo wax lamida ay tahay bixaydatin waaxidatin wey nusuusna way leedahay halka xaydadaba shareicadu hadday istaajisay maqaamkii inuu daliil iyo caddayn u yahay baraa'atu raxim u yahay haddii aynu niraana raximkii oo mashhuulay caadaduna iman kartaa manaa daliil iyo caddayn ku filan ma aha bay noqon ictibaarkii taa baraa'at raxim la ictibaarinayey naqsi iyo khalal baa gelaya saas darteed waxaan idhi anigu inaynan min ilmo ku jira caadiya xayl ka imanin qawlka ah baa dawaahirta iila dhow laakiin madhabka waan aragtaa say tarjiixiyeen iyagu fain inqaaca hadduu dhiiggii kow gabadhii dhiiggay aragtay caaday ka dhigto salaadiina way daysay soon hadday soomanaydna raashinkeedii bay iska bilowday fain inqaaca hadduu go-o marka liduuni aqalihi aqali lxayd xaydka intii ugu yaray wax ka hooseeya uba kaga goy habeen iyo maalinba ma gaadhin markaasay isku aragtay xayd bay ka soo qaaday laga yaabo mar labaadoo saacaday isku aragtay dibba way u weyday nag wax dambaba waa la waayey tabayana dib waxaa ka caddaatay annahu dhiigu hayru xaydin xayd inuusan ahayn bay dhiiggani dhiig xayd inuusan ahayn baa gadaal ka caddaatay fataqdi salaata salaadii way qadayn saw mar walba way qadayn lahayde salaadiina way qadayn oo hadyadu inay caadahays qabtay u haysataye waxaa caddaatay inuu khata ahaa walaa cibrata bilkhaطa'i lbayini khataw halkaasaa iyadana fain inqaaca hadduu goo liaqalihi aqali muddadii ugu yarayd buu gaadhay aw akarihi ama tii ugu badnayd aw maa baynahumaa intii u dhaxaysay fa huwa xaydu wey wain jaawaza hadduu gudboba akarahu akara axaydi hadduu gudbo fahiya gabadhu mustaxaabatun gabadh dhiig furan ku dhacay walahaa waxay leedahay axkaamun axkaam tawiilatun oo dheer madkuuratun la sheegay fii kutubi lfiqhi lagu sheegay annagu laakiin mukhtasar baan joognaayo baabul istixaada iyo faahfaahinteeda ma geli karno mukhtasar ma qaada wey laakiin anigaa kuusoo koobi insha allahu tacaala faahfaahintu waa baabkeede inta nusuusku sheegtay baan kuusoo gunaanadi doonaa mustaxaabadu goormay noqon markii uu akarka gudbay noqon akarka shan iyo tobanka hore xukmulxaaxaaid ay qaadan shan iyo tobanka wixii ka dambeeyana mustaxaadiya dhiig furan xukunkiibay qaadan gabadhu dhiiggii hadduu kala joogsan waaya maxay samayn mas'alada koowaadee horta muhimka inaad ogaata ay tahay xukmu lmustaxaaba markay qaadato salaadihiina way tukan soomkiina way soomi dib buuna qayb kamida ka tilmaami doonaa masaa'ilkaas laakiin masalada su-aashu waxay tahay gabadhu dhiiggii hadduu ka wareero goormay xaaidba tahay goormayse mustaxaabo tahay dhiiggii maba istaagaya bisha dhanbe bilaan laba saddex afar shan waa socdaal maba ingegaba dhiiggii gabadha waxaynu leenahay nusuusta markaan isku soo celcelinay su-aalihii nabiga la weydiiyey sal l slam tacqiidaadka iyo ad adkaynta fuqahada aan meel iska dhigno saddex bay noqon gabadhu midood imaa inay noqoto muctaada wa imaa inay noqoto mumayiza wa imaa inay noqoto mutaxayira saddexdaan bay noqotaa muctaada waxaa loo yaqaanaa gabadha laba wasfi kulmisay baa loo yaqaanaa waa gabarh caado horay ugu dhici jirtayo inta aanay ka wareerin bilow iyo dhammaad bay caadadeedu lahaan jirtay wasfiga koobaad wey wasfiga labaadna xaafidatun licaadatiha way xasuusataa way garanaysaa wey bil walba waktiguu ku dhici jiray wakti lagu jiray way taqaan hadda waa wareeray laakiin wixii hore way garanaysaa macnaheedu waxaa looga jeedaa gabadh wareerka dhiiggu kula bilowday ma aha oo dhiigga u horeeye ku dhacayba wareer uu ka bilowday mana aha gabadh caadadeedii hore halmaantay gabadhaa muctaadaa la yidhaahdaa xukunkeedu waa caadadeedii hore raacay waktiguu ku dhici jirayna wuu ku dhacayo waa caado waktiguu ka guri jirayna way ka qabaysan dhiigga joogitaankiisa iyo guritaankiisana waxba ku salayn mayso nabiga alay slam arrintaa markuu tilmaamayay wuxuu yihi idaa aqbalat xaydatuki fadaci salaa xaydkaagii aad aqoon jirtay hadduu kuu soo galo waktigiisii soo galo salaada iska iska daa wa idaa adbarat waktigeedii haddii la dhaafana faktisilii wasalli qabaysoo tuko gabadha xaydkeedii baa imaatinkiisa iyo tegitaankiisa dib loogu celiyey qaybta labaadna waa gabadh mumayiza la yidhaahdo dhiiggay kala taqaan iyadu caado hore ma lahayn ama way lahayd hadday lahayd ma xafidsana ama way xafidsan tahay innagoon awsaabtaasoo dhan eegin oo waxaan eegaynaa dhiiggu waa kala noocyo badan yahay dhiig waa mid madow ah dhiigna waa guduud caadi ah dhiigna waa mid boorboor oo calow calow ah dhiigga hadday kala garato kan madowna waa caado waxa kalena waa dhiig furan nabigaana la weydiiyo wuxuu yihi ina dama alxaydi damun aswadu yucraf waa dhiig madow oo la garanayo dumarku way yaqaanaan ama markuu imanaya dareen iyo xanuun iyo kulayl bay ku yaqaanaan ama midabkiisay ku yaqaanaan midabkiisana waa tilmaamay faidaa kaana dalika fadaci salaa iska daa hadduu mid kala yimaadana qabaysoo tukaa la yihi gabadhaana tamyiiz dhiiga ay kala garanayso baa loo celiyey mumayiza la yidhahdaa gabarna caadana ma garanaysa hadday lahayd xaataa ama maba lahayn ama ma garanayso dhiigna ma kala taqaano taa waxaa la yidhahdaa mutaxayiratun way wareertay waktigii way halmaantay hadday lahayd ama maba lahaan jirin dhiig ma kala garanayso maxaan sameeyaabay soo taagan tahay na caado ma lahaan jirtay maya ama waan lahaan jiray laakiin garan maayo dhiigga ma kala taqaanaa maya gabadhaana mutaxayira la yidhaahdaayo iyadana waxaa loo celin lix beri ama toddoba beri bay bishii caale iska dhigi bilow iyo aakhir mid ay ka dhigataba inta kalena way qabaysan mutaxayira la yidhahdaa intaasaan kusoo koobi hal masalaan ku gabagabaynayo hari ida ijtamacat alcaadatu watamyiizu faayuhumaa yuqadam gabadhan waa muctaado caadadeedii garanaysa haddana waa mumayiza dhiiggii kala taqaan dee mumayize xugun baa siiseen mustaqila ah muctaadana xugun gaaraad siiseen labadiiba hadday gabadhii isku darsata makan ay raaci mise kan ay raaci qawlaani liahli lcilmi wey aniga taqdiirkayga asaxuhumaa alcaada caadadeedii raaci in caadadeedii la raaciyo labadaba hadday garanayso yaa asaxuhumaa ilaah tafsiilkeeda waa fi muawalaadka de ba adiladeeda iyo tafaasiisheeda mustaxaabo axkaamu awiilatun madkuuratun fi kutubi fiqi intaasaan kusoo koobiyo kaga bixi ya mudir gabadh haye
الله أكبر
wasufratu midabka dhiigga jaalla jaallaha iyo walkudratu midka boodhboodhka iyo calowga ah xaydun weeye ay fii zamani alcaadati gabadhu xilliga caadada intay ku jirto dhiigga noocyadiisa kala duwanay aragta baabudku haddaynan ahayn mustaxaadi iyo tamimayiz ahayn muddadeedii inta ay ku jirta midabka dhiigga kala duwan caada laga soo qaadi masalada asalkeeda ah waa xadiidkii bukhaari wariya umu caiya radi allahu canha o ardaaha waxay tihi kunaa laa nacudu asufrata walkudrata bacda aطuhri shay-an dhiiga waxaa naga yimaaday ama dhiig ahaana ama dhacaan ahaana oo ama midabkiisu biyo cayd lagu daro calowcalaw iyo dhoobdhoob ah ama yar jaallo oon aada u guduudnayn hadday tahay markaan tahaaro qaadanay kadibeen qabaysano waxba xayd kamaanan soo qaadi jirin waxba macno maanan yeeli jirin hadalkaa laba macnuu leeyahay macno waa ereyay ku dhawaaqday oo mar hadday daahir noqdeen oo ay ka qabaysteen kadib ibaatinkiisu waxba u dhici maayo hadalkaa waxaa laga fahmayaa inta aanay ka qabaysanin wixii socday buu ku xisaabnaa walidaalika waxaa layahay sufrada iyo kudradu fii zamani alcaadati xaydun wa fii zamani uhri naqaa manqaha iyo duhurkay ka mid yihiin zamankaas zamankaa xeelkana kiisaasay raacsan yihiin ay xisaaban yihiin waa in ra-ab gabadhu hadday aragta waqtan xilli bay daman dhiig aragtay oo waqtan xilli xigana naqaa-an duhri bay aragtay oo waqtan xilli kalena daman bay aragtay wahaakadaa saasaa kusoo noqnoqotay walam yujaawis isku darkaasoo dhanna ma gudbin alkhamsa saaca ashara shan iyo toban ma gudbin walam yanqus kamana kamana harin oo kama dhimana majmuucu dimaayi inta dhiiggaa marka la isu googooyo can yawmin walaylatin kama yara fadimaau dhiigagii iyo wanaqaau uhrigiiba almutakhallilu kala dhex galgalay kulluhaa xaydun wuxuu ku leeya haddii dhiiggii qasab ma aha in xaydkii inuu had iyo goor qoyanaado oo socdo inuu marna yimaado marna yar kala go-aayo shay abiiciya wey waaqic iyo xayaatada istiqraha iyo dumarkuna wuu ku tusay mar hadday sidaas tahay mar hadday gabadhu dhiig aragto marna ka iska weydo mar kala aragto mar kala iska weydo maxaa lagu samaynayaa waxaan leenahay isku darka muddadaasi waa inaynan agarulxaydi gudbin inta dhiigu ku dhacdhacayay marka la eegana waa maalin iyo habeen inayna ka yaraanin intaa hadday tahay waxaan oo dhan waa ulxayd iyo imaatin iyo kala googoyisi caadiga ahaan wey haddii laakiin ay intaa ka badatana baabul istixaadu dhiiggaasi geli hadday yawmun walaylatun ka yaraatana baabul istixaadu geli oo tabayana inqaaca liduuni aqalihidii aada soo martay bay noqon waa aqalu nifaasi dhiigga umusha waxaa ugu yari laxdatun ilbiriqsi wey inuusan dhiigba gabadhii ka imanin oo ilmo qallalan iyo xarun ay soo tuurtana waa inay kartaa biyihii xabka iyo ilmo intay soo tuurto inaan dhiigba imanna way dhici kartaa masaladaana horaad usoo martay oo muujibaat lgusli markaad soo maraysay wa khuruuju lwaladi jaafan baad soo martay ilmihii oo qallalan mudad soo dhaho soo boodo qabays baa waajibaya baa lagu yihi haddaba hal mar intuu dhiigu ka yimaado inuu iskaba istaagaan dhici karta waqaalibuhu inta ugu badanna loo badan yahay badanaana arbacuuna yawman afartan maalmood wey wa akaruhu inta ugu tira badanna situuna yawman lixdan maalmood weeye fain jaawazahu lixdankii hadduu gudbana famustaxaadatun dhiigfuran wey sidaa weeya madhabka iyo fuqahada akarkoodu sida ay qabaan masalada laxdatun iyo gaalibuhu arbacuuna yawman dhib ma laha laakiin lixdan maalmood inuu gaari karaa khilaafa nasi ah waxaa nabigeena ka sugan sala allahu alayh alih wasalam sida imaamu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja iyo xadiidka umi salama ka wariyeen in nabiga ala slam xilligiisii haweenku afartan beri ay fadhihi jireen umul ahaan bay fadhihi jireen kadibna dee salaadahay tukan jireen waxa ugu badaneen la hayo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdhaha iyagoo umula in ruksad loo siiyey salaadiiyo inay ka tagaan ugu badnaan afartankaa beri baa la hayaa haddaba xadiidka afartan beri baa akaruhu arbacuuna yawman baa daahirka naska waafaqsan laakiin situunadu daliil ma laha daliilka waa khilaafsan tahay marka jumlada waa madhabka laakiin daliil ahaan daciif wey intaasaan caawi isaga daynaynaa wayaxrumiga way inala dheeraan war iyo hadal badanna way u baahan tahay habeen damaan insha allahu tacaala waan isaga iyo najaasaadka qayb isu darayna subxaanaka allah biamdi